xukuumadda waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha hawshaasna siday aan magacaabay oo hadda laga joogo muddo lix bilood iyo laba casho ah sida sidii loo ansixiyey oy hawshoodu bilaabeen iyagaa shaqeeya iyagaa iska leh haddii ammaan tahay anugu se waa korkan ka eegaa siday wax u qabanayaan hadday xumaan tahayna waa kula xisaabtameen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xusay lixdii bilood ee shaqaynaysa xukuumadda ra-iisul wasaare khayrre inay jireen howlo adag balse cashar ay ka barteen dowladdu waa crisis laakiin in la maanaj garayaa la rabaa meel kasta fiiri dood kasta soo qaata annaga hadda waxaan aaminsannahay lixdii bilood aan jirnay wax waa soo marnay laakiin sideedaba marka maxaanku idhaahdaa qofku uu socod baranayo waa waa waa dee moog tahay xeerar wuxuu soo maraya xeerar soo maraya inuu dhibka noo soo hormar naftigeeda waa faa'iido waa ku ad adkaanayna madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaana muddooyinkii dambe ka soo muuqanaynin warbaahinta iyo fagaarayaasha laga hadlo waxaana hawsha xooggeedu u muuqata in hadda wada xukuumadda ra-iisul wasaare khayre siduu shirkiisa jaraad ku sheegay